todobaadkii hore bedeshay taliyayaasha ciidanka gaar ahaan ciidamada milatariga booliiska asluubta iyo hay-adda nabad sugidda haddaba waxaa inoo suurta gashay inaan waraysi la yeelanno taliyaha xilka kasii degaya ee ciidanka xoogga genaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo xilka laga qaaday iyadoo bilihii u dambeeyey ay ciidanka guulo ka keeneen dagaallo ka dhacay shabeellaha hoose haaruun macruuf ayaa kula xiriiray qadka telefoonka waxaana uu ugu horreyn weydiiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka aad iyo aad baa umahadsan tahay mahadbaan kaaga celinaya adiga iyo voice of americaba haddii aan wax yar kaala sheekeeyo markii assignmentigii labaad mar labaad lai magacaabay laba qorshe oo waxaan sameeyey aan isleeyahay natiijaa lagu gaari karaa labada qorshe oo saldhig u ah ciidan wax weerara oo meel qabsan kara iyo ciidan markii meesha la qabsa lahayn kara ama holding force labada ciidan waxaanu ku tijaabinay shabeellada hoose aad iyo aad baa lagu guulaystay inay noqon karaan ciidan yani qaabkaas in ciidanku ku guulaysan karo waxaa lagu tijaabiyey kismaayo ayadan waa lagu guulaystay haddana waxaan ku tali jirnay meelo badan saasoo kale in loo sameeyo runtii markaan soo noqday waxaan la soo kulmay ayadoo dhaawacii qaraxii weynaa ee oktoobar ka dhacay ay magaaladu ku argagaxsan tahay hawshii ugu weyneed oon ku fukeray waxay ahayd in aan aad iyo aad uga taxadirin inaan baabuur qaraxsiga magaalada soo gelin waxaan soo jeediyey madaxda iyo international communityga shanta bridge ee webiga shabeelle ee magaalada muqdisho looga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku hayo bridgeyaalkaas si aan baabuur qarax wada usoo gudbin arrintaas waa layla qaatay dowladda soomaaliya way qaadatay international community way qaadatay amason waa isla qaaday waa ga shantaa berij waa kuwey shantaa buunda waa kuwey shanta buunda waa midda balca oo markaasa haysanay midda afgooye tan saliida caanoole tan beriire tan awdheeri iyo mubaarak iyo tan jannaale shantaas beriij haddii la xidho oo difaac xoogla loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo geli karo way badbaadaysaa magaaladu hadduu soo galana waa mid gudaheeda lagu sameeyey banaanka uga yimid maaha waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda waaga shantaa buundo shantaa bu shantaa buundo hadda ciidanka miyaa gacanta ku haya shanta buundo afar annaga gacanta ku hayna buundadii buriijka ugu dambeeyey ee janaale weli gacanta kuma hayna inta kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyed baa gacanta ku haya waa gartay marka taas imise imise baabuur oo qaraxaad fashiliseen ama qabateen marka ama burburiseen hadde maya qaraxyo badan waa la burburiyey hadda mana soo maraan way ogyihin inaysa keeni karin laakiin qaraxyada hadda lagu soo weeraray aad maqashay awdhela lagu soo weeraray ah qaraxi ugu weynaa toban jeer afar jeer saddex jeer hore ay sameeyeen afarti jeerba ay ku guulaysteen oo hadda ka hor ay ku sameeyeen burundi magaalada tuulada lego oo alla wax alla wixii dowladaas tirin ay dileen waxa lagu xantiyiin inay qaateen waxay kaloo qaraxaas mid lamida ku weerareen janaale oo ciidanka uganda joogay oo ku burburiyeen waxa lagu wixii uganda joogtay ciidankeeda joogan waa qaateen beebeyaal badan bay ka qaateen dadkao dhan waa dilay qaraxa kale oo lamidka waxay ku sameeyeen waxay ku sameeyeen qalacadde kenya oo ciidan badan oo meeshaas joogayaan ilaa hadda la ogeyn qarax lamid ay ku sameeyeen awdheyla iyagoo sidoo kale ugu soo talagalay oo ku talagalay in ay mar labaad mar afraadka saddex jeer waa ku guulaysteen mar afraadka inay ku guulaystaan maxaa yeelay laba qarax bay soo daba dhigeen afar jaana waa kasoo weerareen ciidan number xoog leh aad u badan bay kusoo weerareen oo lagu qiyaasay saddex boqol ilaa afar boqol laba baabuur oo qaraxana waa keen meel intaas ay kusoo weeraraan oo ay ku jabeen ilaa hadda lama hayo awdheegle marka laga reebo awdheegle marka kasaara xoog laga gaaray geesiyaal bay ahayd ciidanka soomaaliyeed horta labadii baabuur mid waxaa loo qarxiyay intuusan sooba gaarin arada waaska shan boqol shan boqol ilaa lix boqol oo mitir uu ku qarxay kii kalena waxaa lagu qariyay meel u jirta laba boqol ilaa saddex boqol u jirta uu ku qarxay ee ciidankii lugta ayagoo isle mataqaana baabuurtii qarax ila qarax markuu dhaco aradana qeyr isle bas waa guulaysteen baabuurtii way gashay bay yimaadeen ayagana dhibaato xoog laa ka gaaray waarna nagala sigan dhaawac waana soo gaaray dhimasho waana soo gaartay laakiin khasaaraha ayaga soo gaaray lama soo gaarin arrintan ku ficnayn inta nasiib bay ahayd waxaa kaloo ah aad iyo aad ciidankeyga inuu moral ka helay dareemay in la iska celin kara qaraxa haddaad feejigan tahay qarax ku soo gaari maayo haddaa ka taxata laakiin qarax uu ku imaanayo marka feejignaantaas bay ku tageen guwaabay ku tageen wacyigelin badan bay ku tageen taagtika badan bay ku talagaleen in qaraxa weliba specially hadduu qarax dhaco ciidan labaad oo qarax ka bacdi dagaalama inu jiro baan baan u habeyn waa ciidanka hore badanaa ma dagaalami karo qarax hadduu ayaga ku dhaco laakiin mid kale oo meesha u dhow oo dagaalamaan ugu talagalnay marka shaqada ugu weyneed qabatay ama guusha ugu weyneed gaadhay intaad xilkan haysay waa tan waa inta dee muddadaa sanadka aan hayay markii laga reebo abaabulka iyo dibudhiska iyo qaab dhismeedka institutionally waxa weeye qaabka institutionka o dhan ba ciidanka isbedelay iyadana waxaa la bedelay western doctorin baan qaadanay oo markii ugu horreysay ciidanka xoogga dalka uu yeesho land force commander taliyaha ciidanka dhulka weligeed ilaa iyo maalinteeda asaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka dhulka waxaa xukumay taliyaha ciidanka marka structurekaas waan bedelnay waxaan yeelnay land force commander waxaan yeelnay iyo chief of staff oo yeeshay naarta standard buu ciidanku qaatay askaasna waan ku guulaystay inaan hirgelino oo uu ku dhaqmo ciidanku isagana waan ku guulaysanay waxaan kaloo ku guulaysanay runtii noocyo badan oo kala gedisan oo tababara oo ciidankii hadda aan ku sheegayo holdy force rasmi la diyaariyo oo weerarka ku jirin laakiin meesha markii la qabsado ayuu taga la wareega xilka difaaca hore nooguma jirin awadhigta waxay ahayd ciidanku meeshuu tagaya meeshuu qabsanaya mudduu joogaya wuu ka tegaya marka tago way soo galayaan ayagaa dib u qabsanaya laakiin hadda saas ma dhacayso nidaamkaas wuu isbedelay ciidanka holdy force meeshii la raba in la weeraro weerarka bacdi ciidan xoog loo ilaaliyaa qabsan doona oo holdy force ah waxaad ii sheegtaa hawsha aad ka qabateen mushaharka iyo dib u habeynta aad wax yar ka taabatay ee ciidanka
waxaan aad iyo aad wax badan looga bedelay mar kasta waxaa dhihi jiray ciidanka xooga dalsaan tiradiisa lama yaqaano meelu ka tirsan yahay meel marka aad baan waxaan iskugu taxallujinay in arrintaas laga baxo oo run ahaantii dacaayad badan oo ku salaysnayn run ku salaysnayn oo ciidanka laga faafinayo ujeedo kasta waa laga laaday ama dowlado aan derisnahay ama dowladaha nala jooga ama international community ama soomaalidaba yani in aada loo baabuuniyey inti aan wax weyn ka jirin runtii loo ogaaday hadda markii la tirakoobay oo nin walba la tirakoobay oo nin walba register loo sameeyey oo nin walba bank account loo sameeyey in ay tiradii meesheedii ay taagan tahay meeshii shan la sheegi jiray numberkii uu siiya oo marka horeba been badan iyo ghost soldiers waxaasi ayna ku jirin oo wax badan wax waa ku jirin marka runta ka hadla laakiin wax badan iyo sida loo sheegay mid laguma jirin arrintaa marka waa lagu nijaxay ciidanka xoog dowlada maanta waa la tirakooban yahay nin kastoo haysta oo ka mid ihi oon markaan hadda soo gelin midka cusub laga hadlaayo laakiin kii hore ugu jiray number buu leeyahay accounta number buu leeyahay meel loogu agaa uu leeyahay meel mucayan oo joogu leeyahay isla markaasna waxaa la sameeyey hay-ad kormeerta mar kasta in la xaqiijiso meeshii uu lagu ogyahay inuu joogo raggaas marka arrintaas waa lagu nijaxay adduunka oo dhan lagu ogyahay tirakoobkaas sida loo sameeyey waa garta waxaad hadda xilkii taliyanimada maxaan ku idhaahdaa ciidanka soomaaliya waa lagaa bedelay waxaa ku bedelay genaraal odawaa yuusuf raage bal iga waran isbedelka iyo suu ku yimid iyo maxaan ku idhahdaa taliyaha ku bedelaya wuxuu kaa dhaxlayo isbedelku waa dee waaba calaamadda anu waxaan u idhahdaa isbedelku waa calaamada dowladnimada haddii aan dowlad jirin laisma bedelin taas waxaa kutusinaa inuu isbedel jiray oo isbedelku yahay wax ka mid ah shaqada ciidanka inkastoo aniga aan ka jeclaan lahaa inaan ciidanku muddo laba sano iyo bara aan shan taliya uu soo maray halka taliya ugu horreeya loo daayo si mataqaanaa sultaata dhab ah magaciisana haddana aan kula talinayo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiir gaashanag aan kula talinayo odawaa yuusuf raag hala siiyo time ugula xisaabtamo layihahdo waxbaa qabataa wax ma qaban laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood kabacdi la bedelo hadee asagana waxay lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaallo asna waxba qaban maayo haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu ogyahay oo ninka lala xisaabtamo la yidhahdo saaxiibow laba sanaa joogto saddex sanaa joogto afar sanaa joogto maxaa qaban haddaysan imaan ciidankuna dhismi maayo wax badanna ma qabsoomayaan waxa weeye waxay dhahaan ruushka waxay dhahaan maamaayo ruushka jira hal tilaabo hore qaad laba tilaabo daba soo xaggee joogta meesha joogto mataqaan meesha joogtaa ka dambaysaa wey mogta ciidanku wuxuu u baahan yahay taliya rasmi ah oo time la siiyey oo hogaamiye ciidanka yaqaano saraakiishiisa yaqaano yunid walba yaqaano hubka la haysto dareemi kara meeshaas yaa ku habboon haddaan noocaas la helin yani ciidanku waxba ma qaban karo waxay iska noqonaysaa jabhaad maalinba meel ku yacla mana yeelan doono mustaqbal mustaqbal weyn iyo waxa laga filanaya ma fuli karo marka siyaasiyiinta uu madaxweynuhu ugu horeeyo waxaa aada u codsan lahaa inay ciidanka saas ka daadiyaan ciidanku waa jiritaanka qarannimada ummadda soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyed badbaadadeeda ummadda soomaaliyeed ma haysato badbaado waddan kasta oo civil war ka dhaco waddan kasta oo qalaalasi ka dhaco waxaa guulaysta ciidanki waddankii ciidankiisu dhisan yahay oo u diido in tafaraar ka dhaco in carqada ka dhaco in dad si dana gaaraya ay uga faa'idaystaan marka ciidanku marnaba ma ogolaamay dana gaara iyo dana shaqsiyeed uu adeego wuxuu markasta u taagan yahay danta qaranka haddaba waa ina yar ku habboon waktigeeda la jooga kasoo shaqeeyey dagaalyahana muddo badan soo dagaalamay intaas dagaal ku jiray marka hadduu waxaan aaminsanahay hadduu taam helo wax badan buu usoo kordhin karaa ummaddan iyo ciidankan buu kusoo kordhin karaa ani saasaan aaminsanahay